hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodoma ayaa deeq raashin ah gaarsiisay saddex boqol oo qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qoysaskan ayaa ahaa barakacyaal ku noolaa kaam ku yaala degmada waaberi waxaana la gaarsiiyey noocyada kala duwan ee raashinka saare cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodoma ayaa ka warbixineysa gargaarkan la gaarsiiyo qoysaska danyarta ah ee ku nool degmada waaberi saddex boqol oo qoys oo degan degmada waaberi dadkaas oo ah deegaan ahaan u degan degmada waaberi islamarkaasna ah dadkii ku noolaa kaamka kowda maajo waxaa maanta halkan ku siinaynaa saddex boqol oo bariis ah oo nooga yimid dowladda jayna oo ugu tala gashay in dadka soomaaliyeed ee dhibaatooyinka iyo baahiyaha kala gaarka ah qaba in looga faa'iideeyo dadkaana waxay ka qayb noqodeen dadkii maanta nasiibka u helay in hay-adda maareynta masiibooyinku ay gacanteeda wax ku gaarsiiso waxaan dadkan aan kala dardaarmaynaa in ay bariiskaas la siiyey oo calaamaddu ay ku taallo inaysan suuqyada magaalada muqdisho aysan gelinin guryahoodana ay kaystaan naftoodana ay u isticmaalaan haddii lagu arko ayaga oo suuqa dhex yaallana waxaa mas-uul qaadanaya dadkii mas-uuliyiinta ah ee dadkan keenay hay-adduna way ka fiirsanaysaa mar dambe in ay raashin gargaar ah oo noocaan oo kalea idin siiso dhanka kale mid ka mid ah dadka deeqda la gaarsiiyey ayaa ka mahad celiyey gargaarka ay soo gaarsiisay hay-adda sodma bismillahi raxmaaniraxiim horta waxaan u mahad celinayaa hay-adda sodmel ummaddan soomaaliyeed oo macluulka ku jirta galabta siisa saddex boqoloo kiish waa ilaahay mahaddiis weliba waxaan sii rabnaa in noo ballan qaado waagaan waagiis intaan inteed ama labajubaarkeed in ummaddan soomaaliyeed ay siiso sababta oo waa kaamkii ku noolay degmada waaberi hay-adda somalilan boqolkiiba boqol way mahadsan tahay waxaas aan ka rabnaa maanta qaliicinay dadka ugu besin ay sii waddo waxaa la meeshii macaan loogu bartaa macluul loogu dhammaada macaanayna barta macaankaa noogu wado macaankaa noogu wada hay-adda boqolkiiba boqol way mahadsan tahay waan ugu mahad celinaynaa gargaarkan ayaa ka mid ah kuwa lagu caawinayo qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo deegaanada hareeraha ka ah